wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka dowlada jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac ayaa xariga ka jiray masjid cusub oo laga dhisay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo masjidkan ayaa loo dhisay si ay u helaan maxaabiista ku jirta xabsiga goob ay ku cibaadaystaan munaasabada daafurka masjidka ayaa waxaa wasiirka ku helinayay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xubno ka socday garsoorka jubbaland ciidamada asluubta iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan laamaha kale ee dowladda agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland mudane aadan faarax gaarane ayaa si weyn u bogaadiyay dhismaha masjidkan waxaana uga mahad celiyey wasaaradda cadaalada dadaalka ku bixisay masjidkan waxaan marka koowaad u mahad celinayaa wasaaradda waqaafta wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka oo runtii hawl muhiima qabatay iyo hay-addii fulisay lagu caawisay inay masaajidkan oo muhiim u ah runtii magaaladana saan la soconna xabsiga ka soo baxsan in maaragtay masaajid laga dhiso waxaan ogsoonahay muhiimadda ay leedahay xabsigan dhexe oo siduu hadda taliyaha asluubta uu sheegay wakhti dheer runtii dowladda iyo ciidanka asluubtaba aan ogsoonahay inay ku shaqaynayeen meelo maaragtay dhismayaashii hore ee qadiimiga ahaa ayadoo wasaaraddu bilihii aan soo dhaafanay ay xabsigan furtay haddana in masaajidkii lagu tukan lahaa lagu cibaadaysan lahaa looguna dhaqan celin lahaa loogu maxaadireyn lahaa dadka maaragtay maxaabiista ku xiran xabsigan runtii waa guul weyn annaga ka wasaarad ahaan aad iyo aad baan usoo dhaweyna waana la soconnaa xaaladda guud ahaanteeda waxaana ka qayb qaadan doonaa maaragtay si loo horumarin lahaa sida culummada degmada inaan marmarka qaarkood aan ku martiqaano ay ka maxadireeyaan oo arrimaha diinta maaragtay runtii ay haddii kitaabo ahaan lahaayeen iyo haddii maaragtay maxaadire jamcooyinka ahaan lahayd bay kasoo qayb qaadan marka guul bay noo tahay waana uga mahad celinayaa dhammaan inta kasoo inta maaragtay ka qayb qaadatay hirgelinta masaajidkan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac ayaa sheegay in masjidkan lagu dhisay iskaashi iyo isxilqaan ay muujiyeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaasha arrimaha bulshada waxaana uu sidoo kale xuseyn dhammaan adeegyada muhiimka u ah nolosha aadanaha hadda laga heli karo xabsiga dhexe kaa oo dhowaan dib udhisiya casriyeyn lagu sameeyey isku tashi iyo isku duubni ayuu maanta meeshaa ku soo gaaray in xabsigii la dhiso oo dhammaystiran masaajidkii la dhiso oo dhammaystiran iskuulkii la dhiso oo dhammaystiran maxaabiistii laga soo raro meeshii qabriga aan ka duwanayn ee awal ay ku jireen oo xabsigii dumay oo saciidu barqash uu dhisay kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo afartii waad garan kartaa xilligaas xabsi la dhisay oo laga yaabo xilligii la dhisayay inaan shamiitoy jirin oo intaasoo jeer dumay waxaad garan kartaa meesha uu marayo alxamdu lilaah maanta waxaan maraynaa nolol cusub oo ka bilaabanaysa hadda oo ilaasa boqolaalka sanoo soo socda ay ciddii lagu soo xidho ay gaari doonaan horumar waxaan idiin sheegayaa qofka meeshaan ku xidhan ma ahan qof la nacay waa bulshadeennii waxaa qofka lagu ciqaabayaa faldembiyeedkii uu galay waxaa taa barbar socda markuu xabsiga ka soo baxo oo xabsiga dhammaysto inuusan berri noqon sidiisii oo isagoo yaqaana xirfadu ku shaqaysto isagoo harqaanka toli yaqaan isagoo korontada xiri yaqaan isagoo guryaha dhisi yaqaan isagoo farsamo badan yaqaana oo ku shaqaysto mujtamaca oo ku dhex galo inuu meeshaan ka baxo isagoo diinta dhameeyey oo quraanka qur-aanka dhameeyey oo kutubaha akhristay isagoo iskuul ka soo baxay oo dugsi sare ka baxay oo laga yaabo inuu jaamacad u gudbiy ama jaamacad dhamaystay ayuu ka soo bixi doonaa